xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed rediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii habeeney raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhageysan doontaanna waxaa ugu dooroon puntland oo cambaaraysay dagaal ka socda laascaanood iskana fogeysay kulug lahaanshaha dagaalkaasi ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo soo bandhigay xubno ka tirsan al-shabaab madaxweyne xasan sheikh oo caddeeyey mowqifkiisa dagaalka laascaanood konton neef oo la oo maanta lagu gowracay muqdisho iyo maamul gobolka banaadir oo digniin ka soo saaray akhbaaraadka dibaddana warka habeen waxaad ku maqli doontaan dhimashada dhulgariirka turkiga iyo siiriya oo dhaaftay shan kun oo qofa intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorkaroon warka habeen ee raadiyaha cadaado dhegeystayaal goordhow diyaar garooba warka inta ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo arbaca soo gelayso talaadana ay sii baxayso waana toddobada bisha labaad sanada laba kun labaatan iyo saddex warkaas oo intaa ka faahfaahsan waxaa inoo hayay waryahayaga cumar muxiidiin cumar mahadsanid sarmaarka maxamed maxamuud habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada qodobadii aad dhegeysateen oo faahfaahsan aynu ku bilownay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka puntland ayaa sheegtay iyadoo ka duuleysa dagaalka markaasi gumaadka ah ee ay maamulka somalilan ka wada magaalada laascaanood soo saartay qodobo dhowra kuwaas oo ay kaga hortegayso markaasi xasuuqa ay sheegtay inay markaasi somalilan ka wado gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood qodobada ay soo saartay ayaa qodobka ugu horreeya waxaa lagu yidhi waxay cambaaraynaysaa xasuuqa ciidamada maamulka somalilan ay ka wadaan magaalada laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada waana siib tilmaamaan shacabka magaalada laascaanood iyo hogaankooda dhaqanka inay yihiin ururo argagixisa ah puntland waxay caddaynaysaa inaysan qayb ka hayn dagaalka ka socda magaalada laascaanood uuna yahay dagaal dadka shacabka ee reer laascaanood ay isaga difaacayaan gumaadka ay ku hayaan ciidamada somalilan ee muddada shan iyo tobanka sano aheed ku haystay shacabka magaalada laascaanood caburin dilal qorshaysan xadhig iyo tacadiyo kaleba si ay qore caaradiis ugu khasbaan rabitaankooda goonigoosadka ah una hor istaagaan midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed puntland sidii horeba ay u sheegtay waxay soo dhoweynaysaa in dadka deegaanka oo ay hogaaminayaan ismada dhaqanka ay ayahooda ka tashtaan ayaa lagu yidhi puntland waxay markaasi magacaabaysaa guddi dadka deegaanka kala shaqeeya gurmadka iyo taakulaynta arrimaha bini-aadnimada sidoo kale puntland waxay hay-adaha caalamiga ah ugu yeeraysaa in ay gacan ka geystaan sidii gargaar deg deg ah loo gaarsiin lahaa dadka ku barakacay dagaalka magaalada laascaanood iyo sidoo kale kuwa ku dhaawacmayba ayaa lagu yidhi qodobka ugu dambeeya shanaad ee puntland ay soo saartay ayaa lagu yidhi waxaan maamulka somalilan ugu baaqayna inay si deg deg ah u joojiyaan gumaadka ay dadka shacabka ku hayaan kanana baxdo ciidankeeda laascaanood iyo deegaanada kale ee gobolka ayaa lagu soo gabagabeeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyana waxa ay maanta soo bandhigeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasuu isku soo dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya laba xubnood oo ka tirsanaa al-shabaab oo lagu kala magacaabo cabdiqaadir yuusuf aadan iyo salaad axmed ayaa maanta isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta lixdanaad sida ay markaasi sheegtay warbaahinta dowladda soomaaliya raggan ayaa lix sano markaasi ka tirsanaa al-shabaab waxayna ka qayb qaateen dagaalo dhowr oo ka dhacay gobollada dalka qaarkood sida ay sheegeen ama ay ku sheegeen waraysi ay bixiyeen sidoo kale labada nin ayaa sheegay inay u adkaysan waayeen dhibaatada ay la kulmayaan al-shabaabkii markaasi ay ka tirsanaayeen taasuu ku qasabtay in ay ka soo haraan sida ay hadalka u dhigeen tan iyo markii dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka ay bilaabeen dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaa sii kordhayay tirada maleeshiyaadka al-shabaab ee isku soo dhiibaya ciidamada dowladda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu jeediyey khudbad ku aadan xaaladda colaadeed ee magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaana uu ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ka socda magaaladaasi isagoo tacsi tiiraanyo lagu diray eelada iyo markaasi dadkoodii ay ku waxyeeloobeen madaxweynaha ayaa adkay muhiimadda ay leedahay in la tixgeliyo rabitaanka shacabka xalkana loo maro hannaan wada hadal iyo sidoo kale dib heshiisiineeda sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku baaqay in wadahadal iyo tanaasul lagu dhammeeyo xiisada siyaasadeeda ka jirta maamulka puntland waxaan rabaa si gaar ah inaan uga tacsiyeeyo dadkii ku dhintay shaqaaqadii dhowaan ka dhacday magaalada laascaano dhibaatada magaalada laascaano ka dhacday waa fogtahay waa dhibaato culus in hore badanna waan ka dignay waana ka hadalnay haddana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo marka hore dadkii meeshaa ku dhintay qoyskii dadkii kale odayaasha ahaa dhammaan waxaan leeyahay samir iimaan allah naga siiyo inta ku dhaawacantayne muxuu allah caafiyo nasiib darro weyn waaye maanta in soomaaliya meelo ka mid ahay weli qoray laysu qaato arrinta laascaano iyo sool iyo sanaag hadda ka hor dhowr maraan ka hadlay mawaaqifta dowladda federaalka iyo aragtideyda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aadna wax weyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah wiil iyo abti ah waa dad maxaanku yidhahdaaye inan iyo sodonkiis iyo inan seedigiis ah dad isdhalay isdhex degay isla dhasha waay waxaa isku haystaane marka jirnaceeb iyo dadnaceeb maahana waa siyaasad horena waxaan u yiri ama u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaasi sool iyo sanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo siyaasada guud ee soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuu ah sool iyo sanaag ay ku dhex jiraan sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacayahay waa ka xunnahay raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa qoray lagu xaliyana suurtagal maaha rabitaanka dadka ha la ixtiraamo qoryaha ha la dhigo xabadda ha la joojiyo ha la wada hadlo miiska wadahadalka ha la isugu yimaado ha la wada hadlo dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda haddaan ahay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlaayo iyo cid kasta oo nabadaasi inay ka hadasha jecelba inaan aniga garab taaganahay u safro tuulo tuulada ugu fog hadday tahay inaan tagaan diyaar u ahay laakiin walaalayaal xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacansalaano oo aan nabadaan aan ka dhalinay aan dhahnoon xabadka isku saarno waa laga rooyahay balaayada bootinba kayle ayay leedahay ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin berri inaan xabadka isi saarnay inaanoo hubo in la heshiinayo yaanan meydadkeena iyo xabaalaha dushooda yaanan ku heshiinin dadku intay nool yihiin aan heshiino ha la joojiyo maamulka cidda sheeganaysa cidda oo odayaasha dhaqanka ah culimaa udiinka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta qof walba doorkeeda nabadeed ha qaadato colaada laascaano siima socon karto lamana aqbali karo ha la joojiyo miiska wadahadalka ha la isugu yimaado dowladda federaalk waxay diyaar u tahay inay fududayso ka qayb gasho kaalmayso haddii toos dadka hadda ay colaadu dhex martay ay u wada fariistaan arinta waxaa ka socda laascaano waa aragti siyaasadeed aragti siyaasadeedna qoran kuma xalisanto qor xalkeeda qori kuma yimaado kan raba iyo kan diidanbo xalkeeda qori kuma keeni karaan halaisu yimaado hala wada fariisto mar walba horaan uga shaban mushkiladda eh, ka jirta sool iyo sanaag waxay ku dhex jirtaa xayndaabka jirinta aan jirinayna arinta midnimada arinta midnimadana anagu go-aanay naga tahay xoog inaan ku raadino ma doonayno nabadaan rabnaa inaan ku raadino dadka rabitaankiisana hala dhowran leenahay meeshaasi colaadaasi colaad dadka qabata maaha dadka soomaaliyeed ma qabato dadka deegaanka guud ahaanna ma qabato ha la joojiyaan ku baaqaynaa mar kale culamaa udiinka iyo odayaasha dhaqankane ayagaa deegaanadaasoo dhanba nabadooda weligood ka talin jiray nabadda ha ka taliyaan inta qoryaha dadka haysta amarka kuleh ama kuleh maxaanku rahdaye raadka kulene ha la hadlaano ha joojiyaano wiilasha qoryaha laga qaado hala damiyo colaada intaas soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colaada ka jirta hala joojiyo xumaanta hala joojiyo nabadda ha lagu baaqo lama aqbali karo dhiig kale oo soomaaliyeed oo daata wax la aqbali kara maaha meel kasta ha joogo sabab kasta ha lasoo waxeeya haddiina markaas aanan lagu difaacaynin diinta iyo dalka iyo dowladnimada laakiin reer hebel iyo degaan hebel iyo koox hebel sidee warkeyga u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma doonayno muxuu ahaay xalkuma noqde ha laga yimaadaan leenaha walaalayaal meeshaas waxaa kaloon ayada halkan rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha eh, reer puntland iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta iyo maamulka dowladda meesha ka jirtaba ayagana waxaan ugu baaqaynaa nabad walaalayaal warku balaayadu marka ay bilaabanaysa meelo khafiif oo sahsaalanay ka bilaabataa meelo fogay ka bilaabataa dalkaas iyo dowladdaas iyo deegaankaas reer puntland nabaday weligood haysan jireen nabadii inay haystaanaan la jecelnahay ayaguna waxaan ugu baaqaynaa in arinta wadahadal lagu dhammeeyo odayaasha dhaqanka ha qaataano kaalinta ay leeyihiin oo ah kaalinta nabadeed haddana ay qaateen konton neef oo lo ahna maanta waxaa lagu gowracay magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo maamulka gobolka banaadir oo digniino ka soo saaray arrintaasi wariyahayga cabdiraxmaan saxaaf ayaa soo jeedinaya faahfaahintan konton neef oo ka mid ah boqol lixdan iyo lix neef oo laga soo aruuriyey waddooyinka qaar ee degmooyinka kala gedisan ee magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa maanta lagu gowracay xerada biyaasa libero ee degmada xamar jajab kadib markii dadkii iska lahaa ay bixi waayeen ganaax oo maamulka gobolka banaadir oo duldhigay dadkan ayaa dhowr jeer oo hore looga digay inay xoolaha waddooyinka ka cistaan kuna ekeeyaan meelaha moorooyinkooda ah maamulka gobolka banaadir ayaa markii ugu horreysay sheegay in ay tahay arrinta mid wax looga qabanayo bilicda iyo quruxda gobolka tanbanaadir gaar ahaana magaalo madaxda dalka agaasimaha bilicda iyo nadaafadda maxamed suudi oo hadlayay waxaa ka mid ahaa hadaladiisa waxaan joognaa biyaasa liibaro degmada xamar jajab shalay howlgal ka dhacay gobolka banaadir qaybaha weligow cadde iyo bartamaha ayaa lagu soo qaqabtay xoolo magaalada dhibaata ku ahaa bilicdeeda iyo nadaafadeeda shinkaas waxaa fuliyey toddobaiy tobanka degmeye saddex degaan maamul gobolka banaadir iyo guddi ou duqa magaalada u magacaabay soo noolaynta bilicda magaalada muqdisho oo guddoomiye uu yahay guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka banaadir guddoomiye booh maanta
afar laa sac kadib afar iyo labaatan sac kadib waxaan fulinay go'aankii amba digreetadii duqa magaalada ay ahayd in xoolaha magaalada ku nool ee laamiyada daaqa ee nadaafadda iyo bilicda magaalada dhibaateeya in lasoo xareeyo muddo afar iyo labaatan sac hadday joogaan ee dadkii lahaa ee imaan waayaanna la gowraco sida ay digreetada ku qoreed runtii waxaan soo xaraynay shalay boqol lixdan iyo sideed neef boqol lixdan iyo lix neef iyo kow iyo toban arya waxaan ganaaxnay soddon neef oo lo ah afar ilaa sac gudahood iyo kow iyo toban arya waxaan halkan intii hartana ku fulinay gowricii oo duqa magaalada uu soo saaray in la gowraco la baceeyo loo qaybiyo dadka danta yar ee magaaladan degan iyo dadka u baahan iyo sidai ciidamada xabsiyada ku jiro iyo dadka ciidamada xabsiyada waardiye iyo maxaabiista jeedalka ku jiro waxaan marka rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto mar labaad shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho magaaladani ma ahan mii ma ahan waa caasimadii dalka soomaaliyeed waa caasimadii dalka soomaaliyeed looguma sii dulqaadan karo in inta magaalada miigeeda xoolo laga keeno laamiyadii toonka magaalada ahay maka almukarama lagu soo fasaxo digniino fara badan saddex jeer tirika saddex jeeraa barxaddan biyaasa liibaro degmada xamarjajab la keenay saddex kala duwana howlgal saddexdaba inta la ganaaxa magaalada inta lagu sii dayaa barti laga miisaayo meesha la geynayo shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa inuu sheegno weli fursadaa bannaan duqa magaalada weli naxariisou samaynaa amarkiisa weli naxariisou ka samaynaa dadka shalay lasoo ararkaan digniin rabnaa inaan halkaan uga dirno dad waxaa shalay lasoo arkay markay ciidamadii howlgalka arkeen xoolihii lugta ka xidheen xalayna ay soo daayaan
qodobadii gudaha ayaa dhegaysateen saaxiibayaal akhbaraadka dibadda qodobka ugu doorka roon haddii aynu eegno kooxaha gurmadka ee turkiga iyo siiriya oo markaasi ku shaqaynaya cimilo aada u qabow ayaa weli wada in ay markaasi dadka ka raadiyaan burburka dhismayaasha iyada oo khasaaraha dhimasho ee dhulgariirka uu markaasi ee shalaya ku dhuftay uu dhaafay shan kun oo qofa hay-adda maaraynta musiibooyinka ayaa sheegaysa inay markaasi kumanaan dhisme oo ku yaala magaalooyinka gobolada aada u baaxad weyn waa gobol aada baaxad weyn ay dhulka la simeen turkiga ayaa tiradii ugu dambeysay ee dhimashada dadkaas ku sheegay saddex kun afar boqol sagaaliyo toban taasi oo markaasi khasaaraha dhimashada ee hadda ilaa hadda la xaqiijiyay turkiga syriya ka dhigaysa shan kun koob iyo labaatan qofa waxaa jira cabsi ku aadan in khasaaruhu intaas uu markaasi aada uga badan karo iyada oo saraakiisha ururka caafimaadka adduunka w h o ay qiyaasayaan in laga yaabo waa labaatan kun oo qof ay markaasi dhinteen warkii habeennimo aad kala socoteen warbaahinta cadaado ee magaalada cadaado saaxiibayaal waa inaginta warka habeen waxaa soo saaray sharmaakin maxamed maxamuud anigoo cumar muxudin ayaa idala socodsiinaya tan intaanu ku kulmi doono warkankiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah